hay-adda kheyriga ah ee tadaamun ayaa qoysas tiradoodu gaarayso shan boqol oo qoys kuwaasi oo barakac ku ah xeryo ku yaala degmada garas bahley ee gobolka banaadir waxa ay gaarsiisay deeq raashin ah deeqdan oo ka timid boqortooyada sacuudi arabiya ayaa loogu talagalay in lagu gargaaro dadka tabaalaysan ee ku sugan jamhuuriyadda soomaaliya deeqdan ayaana ah qeybtii afaraad ee loogu talagalay in lagu garab istaago dadka danta yar qaar ka mid ah dadkii loo qeybiyey raashinkan ayaa waxa ay u mahad celiyeen cid waliba oo ku soo garab istaagtay deeqdan raashinka ah
bismillaahi raxmaan raxiim magacii maxamed aadan cali baa la dhahaa waa mahadsantihiin intaan meeshaan ka soo kulantay oo muslimiin ah oo bishii rabadaan sugayso ninka uga hantada badan waa gaari gacan waay kan kale godaygoday waay kan kale wuu tuugsadaa been ma kuu sheegaay soonkan ilaahaa nagu faral yeelay soddon maalmood lix maalmoodaa sugooti waay baahi ilaahaa tiri karo inta baahidayna ma tarto intaan baahidayna ilaah baa tiri karo intaan baahidayna ma tarto qofkii ilaahay wax siiyow intaan soo dhiibtay ajar yaa sanaad allaha ka sii laakiin soo wada soo wada soo wada soo socda intaan nuguma filno nuguma filno walaalihii waxaad soo dhiibay waanai salaameynaa waa mahadsantiin maanta bisha soonta ramadaanka oo soo hogman waa naga farxiseen raashiinaana siiseen waanay u mahad cediyeenaa kaxootiyaan nahay oo soo barakace oo waxaan haysanin ilaaha sugaaye hadda ilaaha mahad iska leh macaawinadiin waa aragnay wixii kalena waa niigi sugoonaa mahadaad leediin ilaaha nii baryeenaa muraadka allah niisa halo hay-adda nasiise waa ku mahadsan tahay bishi barakaysan ilaahay amarkiisa jiray dad barakacayaal oo miilaha ka soo barakayaan in macawnada na soo gaartay waa ku mahadsantihiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacaygu waxaa weeye jibriil sadcali abuukar bisha ramadaanulkariim oo maanta ay tahay kowda na soo geli doonto ee sama afurka aan qaadanay ilaahay awaali iyo ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idin siiyo
qoysaskan raashinka la gaarsiiyey ayaa ah kuwo ka soo barakacay gobollada dalka waxaana ay xaalad adag ku wajahayaan deegaankan deeqdanina waxa ay ku soo aaday xilli ay u baahnaayeen